horta marka ugu horeyso meesha doorasho kama hayna dhicin baarlamaankii wax dooran lahayba baarlamaana ile wax doortee waxa weye waa waa lakala diray waxaa lakala diray lixdii bishii lixaad ayaa lakala diray boqol iyo soddon iyo laba cod oo baarlamaanka soomaaliya ayaa loo kala diray Waa lagu gartay.
kala diray wasiiro xildhibaano ka socda dowladda federaalka goobjoog bay ka ahayeen waxay v o a u sheegeen in doorashadu ahayd mid xaq iyo xalaal ah adigu taasu ma jeedid miya horta horta marka ugu horeysa waxaan ku iri muhiim maaha xildhibaanka ha jiro deegaanki waaye anagaa tigi kara cidul baa tigi karta wasiiraa tigi kara laakiin halka shay oo aan isku oo aan aan- aan rabo inaan ka ansaxo waxa weye yaa wax doonay lixdan iyo iyo dhowr xildhibaanaa jirtaa te lixdan iyo dhowr xildhibaan kuwii aan kala dirnay waa lixdan iyo lixdan iyo iyo lix oo cusub oo dib loo soo xulay ma- ma- weli ma ayna dhicin En, markaynu nimaadno sharci ma aha iyo way tahay mooye xal kale muusan jirin adoo xildhibaankii ah xildhibaan ka soo jeeda gobolada jubbooyinka xal wuu imaanaya Muxuu Xal wuu yahay halku marka?
imaanaya.
Halku muxuu yahay?
Muxuu Ma in la is-eedeeyo xal keliya ku wuu egtay? Halku imaanaya.
muxuu ku Insha xirayna?
Allah, xal degdeg ahaa imaanaya ummadan soomaaliyeed ilaahay nurulka wuu ka qaadaya laakiin waxaan u sheegayaa dowladda maanta awoodeeda ma gaarsiisano jubbada dhexe oo anaga na soo xirt meesha haddaan kaala hadlayo soo xirta awoodeeda ma gaarsiisano waan gartay taasi waxaa jira wadahadallo labada dhinaca waxaa jira hadalhayn in xildhibaanada jubbaland la ballaarinayo xaggee arrintaasi maraysa haddaad la socotid hadday jirtana adugu sideed u aragtaa ka xildhibaan ahaan fiiri isma fiiri anaga wax lalaalinayo iyo kalaba horta marka ugu horeysa hala gudubno in dadka soomaaliyeed ay wax qaybsadaan oo baarlamaan cusub ay soo xushaan baarlamaankii hore expired waa waa dhacay waa baarlamaankii a kala diri waa tahay dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa xildhibaan ah, ibraahiim jeesow oo khadka telefoonka igu waramaya